khasnajigii hore ee bangiga soomaaliya xasan cilmi barqad ayaa ku eedeeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya inay qorsheynayaan khasaaridda shaqaalihii hore ee bangiga soomaaliyeed guryo ay ku leeyihiin degmada wadajir ee gobolka banaadir xasan cilmi barqad waxa uu sheegay in ujeedka shaqaalaha guryaha looga saarayo loo adeegsaday dana gaar ah islamarkaasna dhaqaalihii kasoo xaroo jiray guryahaasi loo isticmaalay doorashada dalka waxa uu mas-uuliyiinta ka tirsan bangiga dhexe ee dowladda soomaaliya ku eedeeyey in ay xilligan ay ku mashquulsan yihiin iibinta guryaha ay leeyihiin shaqaalihii hore ee bangiga soomaaliyeed aniga waxaan bangiga u shaqaynayaa kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii ilaa haddaan shaqaynayay intaasaan soo horgeynayay si daacadaan qaranka ugu shaqaynayay markaana tabandignay oo konton saddex sano soo shaqaynayay inna la dhaco xageedu ku taala guryaha naftooda waxaa loola danyayaa in la gato lacag la qaybsado hadda ka hor waxaa laga gedi fogay wiil iyo aabbihiis oo kaajileyna oo dugaya degano kala dugaya markaan maqalnay waxaan u geynay warbadahan hadda kuu sheegayay iyo sharciyadii iyo waxyaalihii inay dalkaani yahay dadoo iska leeyahay dad aqoon ah oo adogoor dhintay kuwo jiran oo aan soco karin kuwo banaanka u baxay inay leeyihiin ayaan utusnay way akriyeen way garwaasadeen kadib markii ayaa safiirka dugay u fadhiya muqdisho uu taleefon diray oo arrinkii sheegay oo yidhi waa tuugaysan ha u dhawaanina adoon iyo dad masaakiinaha leh waxaasoo miiran weeye waxaa naloo sheegayaa ma aha wax kale si kastaba aatee xubno ka tirsan maxkamadda sare ee dalka ayaa la sheegayaa in ay ku lug leeyihiin boobka lagu hayo guryihii ay leehaayeen shaqaalihii hore ee bangiga soomaaliyeed